من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه البررة الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عشر كان وحكب الأمي حديث بقول لواتنات عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتضع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان xadiidka cabdillahi bn mascuud warinaya rasuulkeena kariimkaa sala allahu alayhi waalihi wasalam waxa uu leeyahay man xalafa qofka ku dhaarta calaa yamiinin dhaar walxaal huwa isagu fiihaa dhaartana faajirun uu yahay mid beenaala ah liyaqtadica bihaa suu ugu goosto maala imri'in qof xoolihii qofkaasoo muslimin muslima laqiya allaha ilaahay wuxuu la kulmaa walxaal huwa ilaahay calayhi isagan khadbaan uu cadhaysan yahay can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal ly slam qaal laa tusadiquu ha rumaysanina ahla alkitaabi ahlulkitaabka walaa tukadibuuhum hana beensanina waquuluu waxaad tidhaahdaan aamanaa waanu rumaynay billaahi ilaahay wamaa unsila ilayna iyo wixiina lagu soo dejiyey waanu rumaynay can ummi kalsuumin binti cuqba annahaa samicad waxay maqashee rasuula allahi sala allahu alay slam yaquul oo rasuulka oo leh laysa alkadaabu beenaaluhu ma aha alladii ka yuslixu hagaajiya bayna annaasi dadka dhexdooda ee fa yanmii khayra khayr gudbiya aw amase yaquulu khayraa khayr yidhaahda kaasi beenaala maaha axaadiista rasuulkeena kariimkaa sala allahu aleyh wasalam laga soo warinayo xadiiska ugu horeeya cabdillahi bni mascuud wuxuu ka warramayaa dhaarta qofka oo dhaarta oo shay ku dhaarta qofku markuu shay ku dhaaranayo wuxuu u dhaaranaya ee magacan u keenayaa cid uu weynaynayo ayuu ku sheegayaa shaygan uu ku dhaaranayo si shaygii awood u yeesho lagu aqbali karo shayga lagu dhaartaana waa laba shay lilisbaati wa lilnafyi in wax la sugo iyo in wax la diido tan waxay ka warramaysaa qofkii wuxuu sugayaa shay beena ayuu doonayaa xoolo qof muslima inuu ku goosto oo uu ku qaato waxaa kaloo soo gelaya kullu yamiinin faajir dhaar kasta oo beena hadday tahay mid wax lagu sugayo iyo hadday tahay mid wax lagu nafiyayo hadday tahay mid qofku wax ku doonayo iyo hadday tahay miduu markhaati ku gelayo kullu yamiinin faajir waana dhaarta ay culimmadu u yaqaanaan alyamiin alghamuus waa yamiin alghamuus oo waxay loogu bixiyey liannaha takmisaka fi demb dembi bay ku tiimbinaysaa oo ku dhex dabaashinaysaa dembiguna isaguna bidowrihi wuxuu ku geyeysiinayaa inuu naar ku tiimbiyo sidaasa waxaa loo leeyahay waa yamiin alghamuus qofka noocaa sameeyey ee ilaahay subxaanahu watacaala magaciisa ku dhaartay shay beena qof muslimna ku tacadiyey ee xoolihiisa ku goosanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu la kulmayaa maalinta qiyaame walxaal huwa calayhi khadbaan ilaahay oo cadhaysan ilaahay hadduu cadhaysan yahayna waxaa ka ratimaya umuuro doora oo ay ka mid tahay inaan ilaahay subxaanah wa tacaala eegeyn inaanu ilaahay la hadlaynin iyo inaanu dahiraynin iyo inaanu naxariisanaynin marka waxay tilmaamaysaa khatarta ay leedahay dhaarta la dhaarta xataa culamaal islaam ay ka haybinaysan jireen dhaarta lafteeda haddii xataa qofku uu runku sheegaayo inuu dhaarta iska ilaaliyo inta taagi laakiin markuu been sheegayana hadalkeeda badda sidaa awgeed dadyooga qaar iska saashaday oo ku dhaarta waxaanay lahayn qaarkoodna ay markhaatibo u yihiin oo ay yidhaahdaan yaa loo gubtaa oo maxkamad ay dhinac taagan yihiin oo ay rabaan inay ciday doonaan cid aanay garanayn iyo cid ay garanayaan mid muxiqa oo xaq ku taagan iyo mid mudbudla oo baatil wada labadaba ay u dhaaranayaan dabeetana waxoogay xoolaa ay ku qaadanayaan taasi waxa weeyaan qofku aakhiradiisa iyo iftiinkiisaba gubaya waana iimaan la'aan sidaa awgeed baa rasuulkeenu leeyahy sala allahu calayhi wasalam man xalafa qofka ku dhaarta calaa yamiinin dhaar walxaal huwa fiiha dhaarta uu ku yahay faajirun ay kaadibun beenaale liyaqtadica bihaa si uu ugu goosto maala imri'in muslimin qof muslimna xoolihii si uugaga goosto oo u qaato oo qofkan dariiq uga mariyo laqiya allaha ilaahay wuxuu la kulmaa walxaal huwa calayhi khadbaan qofkan ay qofkays hayaan haddii isagu uu caddayn kari waayo dhulkiisii ama xoolihiisii ama gurigiisii oo ka kale laydhaa ku dhaaro ka kalena uu yahay mid dembiile ah oo aan ilaahay subxaana watacaala qadarinayn allana ka baqanayn uu iskaga hadhaya wuxuu u deynayaa cadhada ilaahay allah ayaa ka goyn doona maalinaan maalinta ahayn sidaa awgeed hadduu xataa goosto oo uu ku goosto saa ku qaato ilaahay subxaana watacaala waa ka abaalinaya xadiidka labaad ee abu hureyra wuxuu warramaya rasuulkeena sala allahu aleyh wasalam waxyaalaha laga soo wariyay ahlu kitaabka ee akhbaarta hore u dhacday iyo qaar dhici doona wixii ahlu kitaab laga warramo rasuulkeena wuxuu leeyay sala allahu aleyh wasalam laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum hana rumaysanina hana beensanina waxyaalaha ay kasoo ay ka ay ka warramaan reer bani israa'iil saddex qaab ayay u dhacaan sida ay sheegayaan culamaa'u alqur'aan waxay leeyihiin waxa ay ka warramayaan waxay noqon karaan kow inay yihiin wax sharcigeenu ogol yahay oo kitaabka iyo sunnuhu ay ogolaadeen kuwa waxaa la yidhaahdaa waynu qaadanaynaa u qaadan mayna iyagaa sheegay laakiin waxaynu u qaadanaynaa kitaabka alleh iyo sunnaha rasuulka sala allahu aleyh wasalam ayay ku sugan yihiin dabeetana iyaga waa mima aqarahu sharcuna wixii sharcigeennu qiro ee uu ogolaado sideedan ku meel marayna tan labaadna waxa weeyaan maa nafaahu sharcuna wixii sharcigeennu nafiyo ee uu diido ee meel adag ka istaago iyadana waa fogeeyeynaa meel adag ka istaagaynaa waad ka durkeena ujeeddaduna waxa weeyaan sharcigeenna diida awgeed shayga aanu sharcigeennu ogolaanna aanu diidinna maxaa laga yeelaya shaygaa soo hadhay ee saddexaad ayuu xadiiskani ka warramaya oo rasuulku leeyahy sala allahu aleyh wasalam ha u rumaysanina waxay sheegaan hana beensanina ee waxaad tidhaahdaan hadal duuduuba oo ah maxay aamanaa waanu rumaynay billaahi ilaahay iyo wamaa unsila ilayna wixii ilaahay nalooga soo dejiyey xaggiisa ee sharciga ilaahay baanu rumaynay subxaana wa tacaala iyo wuxuu noo soo dejiyey marka waxaa laga ordaya haddii aad rumayso inuu shaygan ay kuu sheegeen noqon karo ashyaadii baatilka ahayd ee ay taxriifiyeen ee ay ku soo dareen ee aan saxda ahayn ee waxyiga ahayn inuu noqdaa laga yaaba dabeetna aad noqoto mid rumeeyey musadiqan bilbaatil baatil mid rumeeyana noqoto ayaa suurtagala haddaad beeniso ood garafka ku dhufatood fogaysana waxaa laga baqanayaa inay noqdo shay baaqi kusii ahaayo waxyiya oo ilaahay subxaana watacaala soo dejiyey oo aanay weli bedelin inuu yahay baa laga baqanaya oo aad dabeetna noqoto mukadiban lilwaxyi mid waxyigii beeniyey sidaa awgeed baa laleeyahay hana rumaynina hana beensanina si mujmalah oo duuduuba ugu jawaaba oo waxaad tidhahdaan aamanaa billaahi wamaa unsila ilayna can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal ly slam qaal laa tusadiquu ha rumaysanina ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum waquluu waxaad tidhahdaan aamanaa waanu rumaynay billaahi ilaahi wamaa unsila ilayna iyo wixii naloo soo dejiyey ee xagga ilaahay subxana watacala nalooga soo dejiyey xadiidka saddexaad umu kalsuum bintu cuqba umu kalsuum radia allahu tacaala canha waa saxaabiya saxaabiyad weliba ka mid ahayd katabat alwaxyi qolooyinka waxyiga qora ayay ka mid ahayd radia allahu tacaala canha laakiin aabaheed waa cuqba ibna abi maciid waa ninkii ugu darnaa qolooyinka dhibi jiray rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxa uu ahaa ninkii qaatay madheerta soo qaaday ee rasuulkeenna kariimka u sujuudsan ee dusha ka saaray ee dembiga intaa lay galay ee markii dambena laga goyn lahaa sidaa awgeed ba waxay qadayadan tilmaamaysaa ana allaha yukhrij alxaya min almeyit cid meyda oo gaala oo aan ilaahay agtiisa khayr ku lahayn qof qayba badan in laga soo saaro umu kalsuum waxay leedahay nebiga ayaan ka maqlay sala allahu aley wasalam oo leh laysa alkadaabu beenaaluhu ma aha alladii ka yuslixu hagaajiya bayna annaasi dadkooda dhexdooda fa yanmi gudbiya khayran khayr gudbiya aw yaquulu khayraa ama khayr yidhaahda beentu waxa weeyaan qofka oo ku warrama bikhilaafi alwaaqic ikhbaaru shaksi bikhilaafi alwaaqic sida ay xaaladi u tahay ee xaaladdu u jirto si ka duwan qofku hadduu u warramo been buu ku dhacay calimahu aw jahilahu ama ha garto ama yuu garan sida awgeed beentu waa waxyaalaha aadka u xun in ilaahay subxaana wa tacaala ogolayn gaaladana lagu sifeeyeen muslimkaba lagu sifaynin inamaa yaftari alkadiba aladiina laa yu'minuun waxa beenta abuurta oo sheegta kuwaana la rumaysnayn rasuulka mar la weydiiyey ohi muuminku ma sihaysan karaa ma ka dhacda haa buu yidhi ma ka dhacaa sariqadu hayo waa ka dhici kartaa been ma sheegi karaa maya buu yidhi gaaladu way ka santaagi jireen waa waxay nacabaayaan bay ahayd wax aad iyo aad u falxuna weeyaan laakiin mar baa waxaa dhici karta inay maslaxa diiniya ay gasho beenta lafteedii mararkaa sharcigu uu ka soo reebay dabeeta wuxuu ka dhigay alkadib aljaa'is been bannaan marmarna beentu waxay noqotaa alkadib alwaajib laakiin waa xilli naadira qof muslina oo madluuma oo daalim doonayo oo uu maalkiisa iyo naftiisa iyo cirdigiisa uu ku tacadiyayo hadduu ku weydiiyo adiguna aad og tahay halka uu ku sugan yahay been baad markaa sheegaysaa waana waajib ma odhan si runtaa sheegaya oo halkan uu ku jira kaalaya waa inaad tidhahdaa ma arag beentaasna waxay noqonaysaa waajib tani laakiin waxa weeyaan mid lagu islaaxinayo dad walaala ah oo wax dhex mareen markaasuu mid buu u tegaya suu odhanayaa ninkii ays hayseen aad iyo aad buu arrinkaa u diidana arrinkaa waa ka tiiraayasna wuxuu sameeyey fartuu dhexda ka qaniisanaa wuxuu lahaa tolaya maruna dhexdhexaadiye kii kala siiya si leeg labadiiba mid walba u haysta inka kala soo taraajucay oo uu soo laabtay oo arrinkii ka qoomamoonayo ka tiiraayoonayo ayaa isu imanaya markaasaa halkaa islaax bayna annaas ayaa ka dhacaya oo waxyaalaha ilahay ugu jecel yahay laa khayra fii kathiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waana layna amray fa aslixuu bayna akhawaykum waa amar ilaahiya oo allayna siiyey in labada qof iyo labada qoys iyo labada beelood iyo labada dal cid alle cidiis haysa in la islaaxiyo oo la wanaajiyo oo la dhex galo oo tafiican lagu dhex galo ayaa ilaahay subxaana wa tacala inagu waajibay sidaa awgeed hadday been kaaga xidhanto inaad wax ku darto hadalkii amaba gebigiisaba aad samayso oo aanay waxba ka jirin waad samaynaysaa waayo waxaad ujeedaa liaslii maslaxa caama maslaxa iyo dan guud ayaa looga jeedaa can ilbaraa ibni caasimin radia allahu tacaala canhu qaal saalaxa anabiyu nebigu wuxuu la heshiiyey almushrikiina gaalada yowma alxudaybiya maalintii xudaybiya calaa salaasati ashyaa saddex arrimood buu kula heshiiyey calaa ana man ataahu cidda u timaada ee min almushrikiina gaalada ka socota raddahu ilayhim waa u celinaya waman ataahum cidda u tagta iyaga ee min almuslimiina muslimiinta ka socota lam yaruduuhu ma soo celinayaan waa qodobka koowaad wa calaa an yadkhulaha inuu soo galo min qaabila ay min asanata alqaabila sanadka soo socda wa yuqiima biha uu joogo halaasata ayaamin saddex maalmood walaa yadkhulaha aanu ku soo gelin ilaa bijulbaani silaaxi hubka kiisa dahaadhan alsayfi waalqaws wa naxwumaa iyo wixii la mida fa jaa'a waxaa yimi abujandal oo yaxjulu ku siniqsanaya ama ku tallaabsanaya tallaabo gaaban fii quyuudihi seetadiisa iyo dabarkiisa faraddahu ilayhim waa u celiyey can sacdin waabiqaasin radia allahu tacaala canhu qaal jaa'a nabiyu nebiga ayaa yimi sala allahu caley wasalam yacuudunii isagoo isoo booqanaya walxaal ana aniguna bimakata maka aan ku suganay wa huwa sacad yakrahu wuxuu necbaa an yamuuta inuu ku dhinto bilardi arladii allatii haajara minha uu ka hijrooday culimmada qaar waxay leeyihin wahuwa damiirka waxaa loo celinaya rasuulka wa huwa rasuulkuna yakrahu wuxuu necbaa an yamuuta inuu ku dhinto bilardi arladii allatii haajara minha uu sacad ka hijrooday qaala wuxu uhi yarxamu allahu ilaah u naxariisto ibna cafraa fasa'altu waxaan weydiiyey rasuul allah qultu waxaan kuuhi yaa rasuula allah awsii ma dardaarmaa bimaali kullihi maalkaygoo dhan ma dardaarmaa qaala laa qultu waxaan kuuhi fa shadru kala badh qaala laa qultu waxaan kuuhi fa hulus saddex meelood oo meel qaala wuxu uhi athulus nacam wathulusu kasiir huluska dardaaran huluska laftiisaa badane innaka adigu an tadaca inaad ka tagto warasataka warasadaada aqniyaaa oo xoola leh oo wax haysta ayaa khayrun ka wanaagsan min an tadacahum inaad ka tagto caalatan iyagoo fuqara ah yatakafafuuna annaasa oo dadka gacmaha hoos dhiganaya fii aydiihim gacmahooda wa innaka adiguna mahmaa anfaqta ay mahmaa anfaqta ay ayi shayin anfaqta wax kastood bixiso oo min nafaqatin wax la bixiyo ah fa innahaa sadaqatun waa sadaqo xata alluqmatu ilaa luqmadda iyo hurmada tarfacuha aad u qaado ilaa fiyi imra'atik gabadhaada afkeeda aad u qaadeed gacanta u geliso waxa weeyaan waa sadaqo wa casa allaha ilaahay waxa laga yaaba ilaahay wuxuu u dhow yahay an yarfacaka inuu ku qaado oo kaa qaado xanuunka fa yantafica bika ay kugu intifaacaan naasun dadi ay kugu intifaacaan oo ay waxtar ay kaa helaan wa yudara bika aakharuun qaar kalena ay kugu dhibaatoodaan walam yakun lahu yowmaidin ila mna maalintaana inan keliya ayuunbuu lahaaye cid kale ma lahayn sacad ibni abaqaas xadiidka baraa ibni caasib wuxuu ka warramayaa sulxa alxudaybiya sulxa alxudaybiya sababtuu u dhacay badankeeda waa garanaysaan waxa uu u dhacay rasuulka kariimkaa sala allahu caleyh wasalam sanadkii lixaad ayuu ku riyooday isagoo cumraysanaya oo timii xiiraya oo xoolihii gowracaya deeta saxaabadu u sheegeen ridwaanullaahi calayhim waa ay diyaargaroobeen way diyaargaroobeen xoolihii bay calaamadiyeen iyagii baa ixraamtay oo xaram xaj ee cumro xidhay sidaa awgeed bay ku socdeen ilaa ay gaadhi doonaan xudaybiya markaasay qoraysh isu tegeen oo yidhahdeen soo gelitaanka maxamed inoo soo gelayaa waa inagu ceeb waxaa la odhanayaa oo carabi odhanaysaa maxamed sandulle iyo wuxuu ku galay qasab ayuu ku galay sidaa awgeed waa in la joojiyaa ayay ku ballameen waxay wadaanba waxay isku daye inay joojiyaan joojintoodii keliya may ahayne ilaahay subxaana wa tacaala waxbuu ka waday hashii rasuulkuna xudaybiya ayay fadhiisatay markaas ayuu rasuulku halkaa degey wufuud baa u imanaysay ka socota quraysh ninkii ugu dembeeyey oo laa suhayl ibnu camar ayaa arrimaan ay kala saxeixanayaan iyadoo xaadisada lafteedu cilmi badan ay ku fadhido ayaa haddana qodobada lagu heshiiyey ay mahi ahmiyad gaara leeyihiin ahmiyadday leeyihiin waxa weeyaan qodobada waxaad moodaa inay u janjeedhaan xagga gaalada muslimiintana ay ku janjeedhaan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ogaa waxay noqonayaan fatxi baanu ku tilmaamay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyakfira laka allahu maa taqadama min dembig cumar iyo saxaabadii kale fahmi weydana markii aayaddu soo degtay rasuulku waa ku akhriyey deetana wuxuu cumar lahaa yaa rasuula allah awa fatxun huwa oo ma fatxiba ma guulba haa buu rasuulku yidhi sidii bay u dhacday laba sano gudahood sanadkii lixaad bay dhacday sanadkii sideedaad labadaas sannadood waxay saxaabadu sameeyeen dadaal aad iyo aad u fara badan ummad bay gaadheen ammaan bay heleen meele aanay tegi jirin bay tegeen sidaa awgeed baa saxaabadii markaa kun iyo afarta boqol iyo kun iyo shanta boqol ahayd ayaa waxay noqdeen tobaneeyo kun qodobadu markaa waxay dhigayeen way ka badnaayeen intan laakiin wuxuu ka soo qaatay saxaabigu in yaroo kooban waa laba qodobun qodob buu laba ka kala dhigay oo sii kala saaray qodobka koowaad waxa weeyaan qofka gaalka ah qofka gaalooba ee ridooba ee muslimiinta ka yimaada ee gaalo ku noqda inaan cidi soo celin qofka muslimka ah ee mustadcafka ah ee maka lagu haysto ee gaalada ka soo firxada in isagana loo celinayo markii cumar uu weydiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ka innaga inaga laabta ee gaalo ku noqda fa abcadahu allah ilaahay ha fogeeyo kaasi khayr ma soo wado qoladuu islaamnimada ka baxsaday soo celintiisu wax alla waxay macnay ku fadhidaa ma jirto ka muslimka ee gaalada ka yimaadana fa casa allaahu an yajcala allahu makhraja ilahay baa makhraj u furi doona ee iska daabuud qodobka kalena waa inuu sanadkan laabto qodobka kalena waxa weeyaan inuu ku soo galo sanadka dambe markuu soo gelaayo julbaani silaaxi hubka kiisa dahaadhan oo ah seefta iyo leebka inuu ku soo galo saddex maalmoodna uu joogo cumradiisa uu dhammaysto kadibna uu laabto saasaa lagu heshiiyey iyadoo heshiiskii aan weli la qorin ayaa waxaa yimi abujandal ibnu suhayl ninka heshiiska saxeexaya ee gaalada iyo qoraysh ka socda waa wiilkiisii oo muslina oo uu cadaabi jiray oo u xidhxidhnaa ayaa soo farxaday deetana wuxuu isku soo dhex tuuray muslimiinta dabeetana rasuulku wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam ninka suhayl baa u kacay oo dhirbaaxay deetana rasuulku wuxuu ku yidhi aqilnii fii haada kanuu niidaa maya buu yidhi laa uqiiluka kuu dayn maayo kanun iidaa weli maynaan saxiixin arrimihii oo maynaan dhammayn waraaqdii maya kuu dayn maayo markaasun iidaa wuu ku celceliyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu ka yeeli wuxuu ihi idan laa uqaadiika calaa qadiyatin abada weligee haddaa kula heshiin maayo sidii buu ku celiyey deetana wuxuu lahaa cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu waan dhinac galay anoo seefta u soo dhoweynaya ole inuu seefta qaato waxaan leeyahay isbir sabir yaa abujandal faina damuhum faina damu lkaafiri misla damu lkalbi iska adkayso gaalka dhiiggiisu waa dhiigga aygoo kale wuxuu xasuusinayaa inuu seefta qaato dabeetana aabihii uu dilo may dhicin wuxuu lahaa fadanna arajulu biabiihi ninkani aabihii wuu ku bakaylayoo seeftii muu qaadanin manuu dilin ilaahina wuxuu ka waday suhayl dhimashadiisa uu xilligaa dhintaa waxba may soo kordhinayn waayo wuxuu noqday nin saxaabiya waa uu islaamay ragga wuxuu noqday ugu qiimaha badan waayo suhayl ibnu camar nin aftahanana wuu ahaa nin odayana wuu ahaa ilaa cumar maruu yidhi yaa rasuul allah insix saniyatay suhayl ninka suhayl la yidhaahdo labadiisa dhoollood ka saar yuu dib u hadline oo dib u khudbadaynin rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam daa yaa cumar ninkan waxaa laga yaabaa casaa an yaquuma maqaaman taxmuduhu calayhi inuu meel istaagaan laga yaabaa aad ku mahadiso oo wax weyn uu taro waanu taray ficlan maalintii ay ridoobayeen gaaladu ama carabi ay dib u ridoobaysay daa'if buu ka istaagay gebiga reer daa'ifna isaga ayaa ku guntaday may gaaloobin manay ridoobin isagaa si fiican ula hadlay sidaa awgeed qadiyadaas noocaasa ayuu rasuulku gowaamiyey oo uu kula heshiiyey gaalada waxaanay warramay ka warramaysaa uun sulxiga iyo heshiisku inuu bannaan yahay laakiin waa goorma waa marka mutakaafi la yahay ee la siman yihi haddii darafka gaaladu uu awood leeyahay oo isagu doonaya inuu kuu yeedhiyo qawaaniinta iyo qodobada lagu heshiinayo markaa heshiiskaasi heshiis lama idhaahdo waa istislaam iyo isdhiibid haddii lagu heshiinayo in muqadasaadka iyo musallamaadka iyo danta ummadda looga tanaasulaya gaalana waxa weeyaan markaana heshiis la odhan maayo sidaa awgeed heshiiska haddii la siman yahay oo nid laysu yahay oo laysu dhigmaayo waa la ogolaanaya can ilbaraa bni caasimin qaala saalex anabiy nebigu wuxuu kula heshiiyey almushrikiina gaalada yowma alxudaybiya calaa salaasati ashyaa saddex arrimood calaa ana man ataahum min almushrikiin ciddii mushrikiinta uga timaada raddahu ilayhim inuu celinayo waman ataahum cidda uga timaada min almuslimiin lam yaruddahu inaanu soo celinayn wa calaa an yadkhulaha inuu soo gala min qaabila sanadka soo socda wa yuqiima biha uu joogo salaasata ayaam walaa yadkhulaha aanu ku soo gelin ilaa bijulbaani silaaxi hubka kiisa dahaadhan alsayfa waalqaws wanaxwi maa yuuxi la mida fa jaa'a waxaa yimi abu jandal yaxjulu isagoo ku soconaya yaxjul alxijlu waa qofku markuu dabran yahy ee aayar aayar siniqsanayo yaxjulu ku siniqsanaya fii quyuudihi dabarkiisa faraddahu ilayhim wuu celiyey xadiidka sacd ibni abi waqaas radia allahu tacaala canhu waxa uu leeyahay rasuulka ayaa ii yimi isagoo i booqanaya waa sacd ibni abi waqaas azuhri wuxuu ka soo jeedaa qoyskii iyo qabiilkii rasuulka dhalay sala allahu caleyh wasalam rasuulku waa uu ku faani jiray wuxuu odhan jiray haadaa khaali falyurinii imru'un khaalahu waa kan abtigey nin walbaaba abtigey hay tuso waxau ahaa awalu man rama fii sabiili illaah qofkii ugu horreeyey jidka ilaahay leebugana ayuu ahaa maca daalika markii xaajatulwadaac la joogay ayuu xanuunsaday markuu xanuunsaday rasuulku wuxuu karaahaysan jiray saxaabadu beledkay ka hijroodeen inay ku geeriyoodaan saacadna waa la midun oo dee wuxuu rasuulku necab yahay isna waa necab yahay waxaa loo karaahaysanaya wax kale maaha shay aad ilaahay dartii uga tagtay inaanad ku laabanin oo saxaabada muhaajiriinta ah mamnuuc bay ka ahayd inay maka degaan oy dibu degaan imaantana ay soo gaadhaan mooyaane mamnuuc bay ka ahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba shayba uu u diidi jiray muhaajiriinta inay miyiga degaan iyo inay ku noqdaan makaa oo wixii ay meeshay ka hijroodeen ee alla dartii uga tagaan ay uga tageen inay ku laabtaan ee saxaabigu wuu xanuunsaday markaasuu rasuulku soo booqday wuxuu xasuusinayaa nin saxaabiya oo u soo guuray maka oo ku geeriyooday oo la idhahdo sacad ibnu cafraa ama sacad ibnu khawla labada goorba ha la idhaahdo marna hooy labada goorba hooyadii baa loogu abtiranaya waa sacad ibnu cafraa iyo sacad ibnu khawla marna waa naanaystii hooyada marna waa magaceedii wuxuu leeya yarxamullahu ibnu cafraa ilahay u naxariisto wuxuu ku dhintay meeshan maka la idhaahdo ee uu ka hijrooday ee ilaahay dartuu uga tegey ayuu ku geeriyooday deetna sacad wuxuu is leeyahay malaa xanuunka ka kici maysid yaa rasuula allah uusii ma dardaarma bimaali kulli xoolahaygii oo dhan ma dardaarma gebigooda ilahay dartii mau dardaarma qaala laa maya qultu waxaan kuuhi fa shadru kala badh qaala laa maya kala badhna ha dardaarmin qultu waxaan kuuhi fa hulus hulus ma dardaarmaa qaala ahulus huluska dardaaran wa hulusu kasiir huluska laftiisaa badan waa inta loo ogol yahay qofka inuu dardaarmo dardaaranka ujeeddadiisu waxa weeyaan qofkan waxaa laga yaabaa markuu xoolaha shaqaysanayey inuu gaboodfal sameeyey amaba sida uu u isticmaalayey iyo meelaha uu ku bixinayey inuu gaboodfal ku sameeyo uu dembi ku galay amaba meelaha qaarkood oo u habboonay inuu ku bixiyo inuu ku gaabiyey sida awgeed dardaarankana wuxuu ka faa'iide yahay qofkii wuxuu samaynayaa qayb uu ilaahay dartii ula baxo oo miisaanka xasanaadkiisa ugu gasha ayuu bixinayaa maca daalika aan tacadina ku ahayn dadka warasada ee laga tegaayo waay dadka warasadaee laga tegayo in wixii laga wada dhammeeyo la sadaqeeyo maaha haddii isaguna wixii ka wada tago isaguna isagaa isgabay oo waxa uu isku gabay wixii uu bixin lahaa ee ilaahay dartii u baxsan lahaa ee miisaanka xasanaadkiisa soo kordhi lahaa ayaa uu ka gaabinaya sidaa awgeed xalka noocaana ilaahay subxaana wa tacaala ayaa jideeyey wuxuu u jideeyey labada maslaxadoodba qofka geeriyoonaya inuu wax sii qadinto ka laga tegayo in looga tago xogay huluskaasaa la ogol yahay waa halka ugu badan ibnu cabbaas waxau lahaa radia allahu tacaala canhu lawadidtu ana annaasa kaduu min athulus waxaan jeclaan lahaa inay dadku thuluska ka yareeyaan oo rubuc oo kale iyo khumus oo kale ay dardaarmaan waayo rasuulkaa yidhi wathulusu kasiir hulusku waa badan yihi waxa huluska keliya loo bixinayo ee baaqiga looga tegaya sulusaynka kale ayuu rasuulku sheegaya sala allahu caley wasalam oo wuxuu leeyay innaka adugu an tadaca inaad ka tagto warasataka dadka warasadaadae ku dhexlaya oo agniyaa'a waxhaysta ayaa khayrun ka khayr badan min an tadacahum inaad ka tagto caalatan iyagoo fuqara'a yatakafafuuna annaasa fii aydiihim dadka gacmaha hoos dhiganayo gacmaha hoorsanaya oo dadka baryaya taasaa ka fiican qofku cidda uu mas-uulka ka yahay waa inuu adduunyada ku ilaaliyaa xataa markuu ka tegayo hadduu xoolo uga tegayey waa inuu bar uga tagaa waayo rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu caleyh wasalam dembiga ugu weynee qof galaa inuu yahay inuu dayaco man yacuul cidda uu quudinayo ee ilaahay gacanta u geliyey ee ehela ee awlaada ee ooriya ciddii uu maamulayey inuu dayaco inay dembi weyn tahay intaa markuu rasuulku sheegay ayuu haddana sheegayaa nafaqada aad bixinayso wixii aad bixiso ama hore u bixisay amaad dib ka bixin doonto eed ilaahay dartii uga jeedaa inay sadaqa tahay xataa taad u qaadayso afka xaaskaaga ama gacanta aad ugu qaadayso ama taad siinaysaa biilah iyo masruufa ayaa labadabaa soo gelaya oo culimmadu ay leeyihiin inuu ficlan qofku gacanta ugu qaado afka u geliyaa waxa weeyaan waa sunne rasuulkeena kariimkiina sala allahu caley wasalam caaisha intuu u dhiibo ayuu afka u gelin jiray biyaha waana sunne waxaanay tilmaamaysaa nooc min xusni alkhuluq dhaqan wanaag iyo dabacsanaan iyo ujajabnaan ayay tilmaamaysaa wa innaka adigu mahmaa anfaqta wax kastood bixiso oo min nafaqatin wax la bixiyo ah fa innahaa sadaqatun waa sadaqo xata luqma ilaa hurhmada wax mar la hurho afka la geliyo oo tarfacuha aad u qaadayso fii ilaa fiyi imra'atik afka xaaskaaga qodobka ugu dambeeya rasuulkeenu ka warramaya sala allahu calay wasalam waxuu tilmaamayaa sacad ibni abi waqaas inaanu ku geeriyoon doonin xanuunkan uu xanuunsanayo bukaankan uu buko iyo xanuunkan uu qabo inaanu ku dhimanaynin ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ka qaadayo waayo casaa min allahi tufiid alyaqiin marka casaa la isticmaalo kelimata casa ee ilaahay ku saabsan tahay waa xaqiiqo wa casa allahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay an yarfacaka inuu ku qaado oo kaa qaado xanuunkan iyo jiifkan aad jiifto fayantafica bika waxaa kugu intifaacaya naasun dad wayudara bika waxaa kugu dhibaatoonaya aakharuuna qaar kale ficlan ilaahay waa ka qaaday xanuunkii uu ka kacay waxaanuu noqday quwaadii waaweyneyd hogaamiyaashii muslimiinta ee macrakatu alqaadisiya dagaalka ugu ballaadhnaa ayuu hogaaminayay markaasaa waxaa ku intifaacay ummado dhan ciraaq iyo faris iyo iiraan iyo dhulkaasoo dhan waxay ku islaameen waxa weeyaan sababtiisa iyagaa ku intifaacay wayadara bika aakharuun qaar kalena way ku dhibtaadeenoo dowla alfarisiya raggii burburiyey ee ilaa caasimadoodii qabsaday ayuu ka mid ahaa walam yakun lahu yowmaydin ilaa ibna maalintaa inan keliya ayuu lahaa laakiin markii dambe wuxuu ka dhintay dad fara badan wuxuu ka dhintay laba iyo toban hablood iyo ilaa toddoba wiil ayuu ka dhintay can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala qaama rasuulu lahi sal ly slam rasuulka ayaa kacay xiina anzala allahu markii ilaahay soo dejiyey wa andir udig cashiirataka qoyskaaga al aqrabiina dhadhow qaala wuxu uhi yaa macshara quraysh aw kelimata naxwaha ama kelmad la nooca qurayshay ishtaruu ka iibsada anfusakum nafihiinna alla ka iibsada laa uqni cankum idinka awoodi maayo idin tari maayo min allahi xagga ilaahay shay-an waxbaba yaa bani cabdimanaaf laa uqni cankum idinka tari maayo min allahi xagga alleh shay-an waxbaba yaa cabaas bni cabdiilmutalib laa uqni canka kaa tari maayo min allahi ilaahay xaggiisa shay-an waxba yaa safiya camati rasuulillaah safiya oo rasuulka eedadii ahay laa uqni canki min allahi shay-a ilahay xaggiisa waxba kaaga tari maayo yaa faadima binti muxamed saliinii weydiiso min maali maalkayga maa shi'ti waxaad doonta i weydiiso laa uqni canka ku awoodi maayo min allahi xagga alleh shay-an waxba can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul llahi sal ly slam ra'aa wuxuu arkay rajulan nin yasuuqu wada badanatan hal fa qaala wuxuu yihi irkabhaa fuul fa qala wuxu ya rasuula allah inahaa badana waa hal aan laakiin u nadray inaan xajka ilaahay u diro oon ugu hadiyeeyo qaala wuxu uhi irkabhaa fuul weylaka hoogaage aw weyxaka fi thaaniya mar labaadkii aw fi thaalisa can ibni cabbaasin ana sacd ibna cubaada tuufeed waxaa geeriyootay ummuhu hooyadii wa huwa haa'ibun canha isaga oo ka maqan fa qala wuxu uhi yaa rasuula allah can ibni cabbaasin ana sacd ibna cubaada tuufeed waxaa geeriyootay ummuhu hooyadii wa huwa haa'ibun canha isagoo ka maqan fa qala wuxu uhi yaa rasuula allah ina ummii hooyaday tuufeed waa geeriyootay wa ana haa'ibun canha anoo ka maqan ayanfacuhaa miyuu tarayaa shay-un wax in tasadaqtu bihi canha haddaan ka sadaqadaysto wax mau taraya qaala nacam haa qaala wuxu uhi fa innii anugu ushiduka waxaan ku markhaati gelinayaa anna xaa'itii beertayda iyo bustaankayga almikhraafa mikhraaf la yidhaahdaa sadaqatun canhaa sadaqa ayuu yahay aan ilaahay dartii ula baxayo oo iyada u niyoonayo xadiidka abi hureyra wuxuu ka warramayaa rasuulka sala allahu caleyh wasalam markay ku soo degtay waa andir cashiirataka alaqrabiin udig cashiiradaada iyo qoyskaaga ku dhow inuu fuliyey ficlana uu fuliyey jabalu safa ayuu tegey yaa sabaaxaa yaa sabaaxaa ayuu ku qayliyey fa camma oo khasa say riwaayaadka kale leeyihiin wuu camimay hadalkii haddana wuu khaas yeelay bimacnaa wuxuu ka soo bilaabay halka ugu sarraysa quraysha jilib jilib buu usoo waday ilaa uu soo gaarsiinayo faadima binti moxamed dhammaantoodna wuxuu u sheegayaa farriin isku mid ah farriintaasi waxa weeyaan ishtaruu anfusakum min allah nafiina ilaahay ka iibsada see nafiina uga iibsanaysaan bilwaxdaaniya tawxiidka ilaahay subxaana watacaala u hoggaansama marka alla u hoggaansantaanna ilaahay januu idinsiinayaa markaasaa noqonaysaan qaar ilaahay nafahoodii ka iibsaday ee shirkiga ka fogaada anu wax allo waxaan idiin qaban karaa ma jirto keliya waxaan idiin qaban karaa albalaaqu inaan idin gaadhsiiyo intiina anigaa idin soo gaadhsiiyey laakiin laa uqni cankum min allahi shay-a ha isku hallaynina bimacnaa wuxuu u quuskoynayaa dadka dadka isku halleeya idhahdee hebel baa ii shafaaco kaadaya hebel baa hebel ii ah kana aabba ii ah kana adeer ii ah ayuu u qoyskoynaya cid ka sharaf badan ma jirto dadkaa uu tilmaamayo yaa cabbaas bani cabdimanaaf markuu soo gaadho ayuu haddana hoos soo gelaya reer bani haashim oo cabbaas adeerkii uu ka sheegaya laga yaabo markaa adeerro badan buu lahaa ka keliya soo xaadiray inuu ahaa meesha jooga ciddooyinku ilaa afar bay ahaayeen safiya ayuu ka tilmaamaya faadima binti moxamed saliini min maali kuwa kale oo dhan mu odhanin saliini min maali waayo kuwa kale mas-uulka ma aha laakiin iyada mas-uul buu ka yahay inuu biiliyo inuu nafaqeeyo deete wuxuu leeyahay saliinii min maali maashiti xoola waxaan leeyahay waxaad doontay weydiiso laa uqni canki min allahi shay-a ilah ba kaaga qaban maayee ku talagal maanta diyaargarow ilaahay isu dhiib ilaahay uwaxid ilaahay subxaana wa tacala adeec can abi hurayrata qaala qaama rasuulu lahi sal ly slam xiina anzla allahu markii ilaahay soo dejiyey wa andir cashiirataka alaqrabiin qaala wuxuuhi yaa macshara quraysh quraysh jamaceediye aw kalimata naxwaha ishtarow ka iibsada anfusakum nafihiina laa uqniya cankum min allahi shay-a ilaahay xaggiisa waxba idinka awoodi maayo yaa bani cabdimanaaf laa uqniya cankum min allahi shay-a ilahay xaggiisa waxba idinka tari maayo yaa cabaas bni cabdiilmutalib laa uqniya canka kaa awoodi maayo min allahi xagga ilaahay shay-an waxbaba yaa safiya camata rasuulillaah rasuulka eddadii ahay laa uqniya canki kuu tari maayo min allahi xagga ilaahay shay-an waxbaba yaa faadima binti moxamed saliinii i weydiiso min maali xoolahayga maashiiti intaad doonto laa uqni canki kuu awoodi maayo oo kuu tari maayo oo kaa tari maayo min allahi shay-a ee xadiidka abu hureyra wuxuu tilmaamayaa nin saxaabiya oo wata hal badana waa haluun laakiin tan waxay la dheer tahay waa neef geela loo calaamadiyey in loo hadiyeeyo kacbada oo halkaa lagu gowraco oo ilaahay dartii subxaana wa tacaala loo bixiyo weeyaan deetan waxay aaminsanaayeen ictiqaad odhanaya kol haddii ilaahay dartii loo bixiyo inaan lagu intifaacayn oo aan la fuulayn ayay aaminsanaayeen sidaa awgeed masaafada madiine ilaa iyo maka waa shan boqol oo kilomitir oo wax yar dhiman ayuuayuu maraya shan boqol oo kilomitir oo luga deetan rasuulku wuxuu leeyahay iscadaabin fuul waa inuu fuulaa waa inuu ku intifaacaa waayo jasadkeeda intifaaca uu ku intifaacaa ma ka go'ayaan wixii uu nadray kacbada oo neefkii waa gaarhaya waa gaarhaya biidni illahi tacaala marka wuxuu yihi ya rasulla kacbada in lagu gowraco irkabha buu yihi weexag fuul say doonta ahaato sidaa awgeed waxay culimmadu u deliishadaan in la fuuli karo lagu intifaaci karo wax lagu sii raran karo ilaa iyo inta la gaarsiinayo maka can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul lahi sal ly slam ra'aa wuxuu arkay rajula nin yasuuqu wada badanatan tuludgeela halge ayuu wadaa neefgeela faqala wuxu uhi irkabhaa fuul faqala wuxu uhi ya rasuulallah inaha badana faqala wuxu uhi irkabhaa weylaka weyxag waa laba kelmadood la isticmaalo oo inta badan weyxaka bay isticmaalaan qofka aad jeceshahay aan la nacbayn fi thaaniya aw fi thaalisa xadiidka ibnu cabaas wuxuu ka warramayaa qofka geeriyooda hadduu yahay mid mowtu kafla sacd ibnu cubaada saciim alkhasraj waxa uu ahaa khasraj buu oday u ahaa hooyadii baa geeriyootay isagoo ka maqan manay dardaarmin oo xadiiska kale waxay tilmaamaysaa haddii ay ogaan haddii aan maarata ay dardaarmi lahayd waa ay dardaarmi lahayd oo xunbay sheegi layd hadday wakhti u heli layd wuxuunbay kusii dardaarmi lahayd xoolaheeda sidaa awgeed kadiisay ku dhimatay ayanfacuhaa miyuu u tarayaa in tasadaqtu bishayin canha haddaan wax ku sadaqadaysto oon wax u bixiyo ilaahay dartii oo niyada ka niyoodo ma gaadhay rasuulku wuxuu uhi nacam haa dabeete wuxu uhi yaa rasuul allah waxaan kuu markhaati geliyey culimo kale waxay leen waa sifa oo waa kii wax laga soo guranayey ee aad wax looga soo guranayey kay doonto ahaatee labadaba waa noqon kartaa magacna waa la odhan karaa sifana waa noqon kartaayoo kol hadduu bustaan yahay wax badan baa laga soo guraya kaa bustaankaa dhan ayaan ilaahay dartii u bixiyey iyada ayaanu niyooday waxyaalaha noocaas waa loo niyoonaya sadaqaadka way gaadhayaan sadaqaadku waa u baxayaan waa ilaahay subxaana wa tacaala waa u qoraya culimmadu waxay isweydiiyaan in qur-aanka loo akhriyo qur-aanka loo akhriyana waxay u badan yihiin inuu gaadhayo biidni illahi tacaala can anasin radia allahu tacaala canhu qaal qadima waxaa yimid rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam almadiinata madiina laysa lahu ma lahayn khaadimun shaqaale fa akhada abuu talxatu wuxuu qabtay biyadii gacanteeda faindalaqa bii waxa uu ila tegay ilaa rasuuli illah faqala wuxuuhi ya rasuula allah ina anasan anas ghulaamun waa wiil kayisun maskax badan falyakhdumka ha kuu shaqeeyo qaala wuxu uhi fakhadamtu waan u shaqeeyey fi safari waalxadar safarka iyo degaankaba maa qaala lii imuu odhan li shayin shay sanactu waan sameeyey lima maxay baad sanacta haadaa u samaysa shaygaa haakadaa sidaa maxaad ugu tiri walaa lishayin shay lam asnachu aana samaynin liman lam tasnac maxaad u samayn weyda haadaa shaygaa haakadaa sidaa can cabdillahi bni mascuudin qaala sa'altu waxaan weydiiyey rasuula allahi sala allahu alay wasalam qultu waxaan kuuhi ya rasuula allah ayulcamali camalkeebaa afdalu u fadli badan qaala wuxuu ihi asalaatu salaada tukado calaa miiqaatiha xilligeeda qultu waxaan kuuhi suma ayu maxaa ku xiga qaala biru lwaalidayn qaala qultu waxaan kuuhi suma ayu maxaa kusii xiga qaala aljihaadu fii sabiili illah fasakatu waan aamusay can rasuuliillah walow istasadtuhu haddaan siyaado ka dalbi lahaa lasaadanii wii kordhina can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam laa hijrata hijra ma jirto bacda alfatxi maka furashadeeda kadib la hijroodo walaakin ha yeeshee jihaadun jihaad baa jira wa niyatun niyo jihaadka loo niyoodaa jirta fa ida istunfirtum marka gurma laydinka aqbalo marka gurma laydinka dalbado fanfiruu soo gurmada anas bin malik waxa uu leeyahay rasuulka kariimkaa sala allahu aleyh wasalam ayaa madiine yimi marka uu madiine yimi ma uu lahayn khaadim iyo shaqaale iyo gacan yare abu talxa alansaari oo adeerkiia ayaa gacantiisa qabtay rasuulka ayuu ula tegay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku leeyay ya rasuula allah wiilkani waa wiil maskax badan ee ha kuu shaqeeyo shaqaalaha ku noqdo ha kuu adeego deeta wuxuu aanas tilmaamayaa inuu u adeegay socotada iyo markaanu socotada ahayn wax alla wuxuu sameeyey muu odhan jirin maxaa sidaa uu samaysay shay uu samayn waayena kumuu qaanabi jirin maxaad u samayn weyday waxay tilmaamaysaa dhaqan wanaagga dabacsanaanta iyo dhibirsanaanta oo rasuulku dhibirsanaa waayo qofka waxaa la ogaadaa marka uu shaqaynayo ama shaqo la ysugu yimaado ayaa dabcigiisa la ogaadaa sidaa awgeed wuxuu xadiiskan daliiluu yahay shamaa'ilkii iyo dhaqanadii rasuulka ee wanaagsanaa qadima waa u yimi rasuul lahi sal slam almadiina laysa lahu ma lahayn khaadimun shaqaale fa akhada abu talxatu wuxuu qabtay biyadii gacanteeda faindalaqa bii wuxuu ila tegay ilaa rasuuliillah faqala wuxu uhi ya rasuula allah ina anasan qulaamun waa wiil kayisun maskax badan falyakhdumka ha kuu shaqeeyo qaala wuxu uhi fakhadamtu waan u shaqeeyey fi safari inta uu socotada yahay walxadar iyo intuu degaanka yahay maa qaala lii imuu odhanin lishayin shay sanactu waa sameeyey lima sanacta maxaad u samaysay haada ka haakadaa sida walaa lishayin shay lima asnacu aana samaynin lima lam tasnac maxaad u samayn weyday haadaa shaygan haakadaa sida xadiiska cabdillahi bin mascuud wuxuu tilmaamaya rasuulka inuu weydiiyey ayulcamali afdal wuxuu u weydiinayaa inuu ku camal falo waayo macrifa tadbiiqiya ayuu wadaa maaha macrifa liajli macrifa inaad aqoonu yeelato keliya maaha waa inuu dabaqo salaada calaa miiqaatiha salaad xilligeedii la tukado ayaa ugu fadli badan waayo qof kale diyaar buu ahaa wuu sii diyaar garoobay markaasuu tukanaya awala waqtiha jamcna waa ku tukanaya haddii laga tagana birulwaalideyn baa ka labaada haddii laga tagana aljihaadu fii sabiili illah culimmadu waxay dhahdaan xadiisku wuxuu koobsanayaa camalkii qaasirka ahaa ee adiga kugu koobnaa waa salaadii iyo camalkii mutacadiga ahaa ilaa qariib oo ah waalidkii iyo almutacadi ilaa baciid oo ah jihaadkii ummadoo dhan anfacaya xadiiska ibnu cabaas wuxuu tilmaamayaa rasuulku inuu yihi laa hijrata bacda alfatxi hijro oo dhani ma jirto maaha waxa weeyaan waa hijro mucayana ilaa hijrata min maka ila almadiina hijro maka laga hijroodo madiine loo hijroodaa way hadhay waayo maadaama ay noqotay maka beledul islaam oo la xoreeyo gaalo laga qabsaday dib gaalnimo looga hijroon maayo laakiin hijradii kale waa baaqi laa tanqadicu alhijra hijradu ma go-ayso xataa tanqadica tawba ilaa towbadu go-do walaa tanqadica tawba xataa tatluca ashamsu min maqribiha ilaa ay cadceedu ka soo baxdo galbeedka waxaa adhaya walaakin jihaadun waniya jihaad la jihaado iyo niyadda oo jihaadka lagu qabto fa ida stunfirtum marka gurmad laydinka dalbadana fanfiruu soo gurmada waa xilliga ay waajibka noqoto jihaadku waajib noqdo can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula llahi sal ly slam qaal rasuulku waxau yidhi qaala sulaymaan ibnu daawuud calayhim asalaam la aduufanna waxaan maraya alleylata caawa calaa mi'ati imra'atin boqol dumara aw tiscin wa tisciina imra'a ama sagaal iyo sagaashan dumara kulluhunna dhammaantood ya'tii waxay keenaysaa bifaarisin waxay dhalaysaa faris nin farda fuula yujaahidu fii sabiili illah faqaala lahu saaxiibu wuxuu ku yidhi in sha allah falam yaqul ma odhan in sha allah falam yaxmil minhunna kamay uur qaadin ila imra'atan gabadh keliya waaxidatun keliya ja'ad waxay keentay bishiqi rajulin qof barhkii waladii nafsu muxamedin biyadih low qaala hadduu odhan laha in sha allah lajaahaduu waa jihaadi lahi fii sabiili illah fursaanan iyagoo fardoolaya ajmacuuna dhammaantood can anas ibn malikin radi allahu canhu can inabiy sal ly slam qaal adaacuunu daacuunku shahaadatun wa shahaada likulli muslim marka xadiidka abu hureyra wuxuu ka warramayaa sulaymaan ibn daawuud calayhim asalaam oo boqor ahaa nebi ilaahayna ahaa inuu habeen ku dhaartay inuu boqol dumara uu maraayo ama sagaal iyo sagaashan xagga raawiga ayaa shakigu ka yimi boqol dumara inuu u galmoon doono oo dhammaantood ay la imanayaan faris wuxuu jeedaa jihaadkay gelayaan awlaaddiisu inay jihaadkan shaarikaan oo ka qayb galaan ayuu rabaa maca daalika ciidan muu tawanayn ciidan uma baahnayn laakiin ehelkiisa iyo awlaaddiisa ayuu khayrka la jeclaa saaxiibkii baa ku yidhi oo culamada qaar leeyihiin aasif ibn barkhiya ayaa la yidhaahdaa mas-uulkiisii ayuu ahaa oo la waxay leeyiin waa malagii ayaa ku yidhi insha allah muu odhanin waa ilaabe ilahay waxbuu ku tusaya inaanay mushkiladdu xaggiisa ahayn xagga dumarkana aanay ahayn ayaa gabadhi waxay keentay ilme kala badhan ayay dhashay rasuulkuna wuu tacliiqiye oo faalley wuxuu yidhi hadduu insha allah odhan laha lajaahaduu fii sabiili illaahi fursaanan ajmacuun marka waxay tilmaamaysaa qofku arrimaha mustaqbaliga ah inuu yidhaahdo insha allah xadiiska anas wuxuu ka warramayaa daacuunka daacuunku waxa weeyaan waxyaalaha ummaddani ay ku shahiidaan ee shahaadada looga dhigo shahaadaduna waa laba shahaada xaqiiqiya iyo shahaada xukmiya shahaada xaqiiqiya waxa weeyaan marka goobta dagaalku qofka uu ku geeriyoodo ayaa shahaada xaqiiqiya la yidhaahdaa lama maydho lamana kanfo lagumana tukadee saasaa loo aasaa shahaada xukmiyana waa tan waa qofka daacuunka ku dhaco mabduunka ka caloosha loo galo sida kalooraha oo kale daacuunkana waa ka duwan yihi waxa weeyaan jidhka wax ka soo baxbaxayaan oo sidaa uu ku geeriyoonayo qofka wax ku dumaan ka biyaha ku qalqooma ka gubta qofka dumara isku gooda ee umul aroorta iyo wixii lamid a rasuulku wuxuu leeyahay daacuunu shahaadatun likulli muslim can ilbaraa ibni caasimin qaala wuxu uhi ra'aytu nebiya nebiga ayaan arkay yowma alaxsaabi maalintii axsaab yanqulu raraya aturaaba ciida waqad waara wuxuu qariyey atturaabu ciiddu waxay qarisay bayaada badnihi calooshiisa caddaanteedii bay ga qarisay walxal huwa yaquulu wuxuu lahaa lowlaa anta adigu haddaanad ilaahu jirin mahtadaynaa ma hanuunneen walaa tasadaqnaa ma sadaqadaysaneen walaa sallaynaa manaanaan tukaneen ee fa ansil soo deji assakiinata deganaanshiiyo iyo xasilloonaanshiiyo calaynaa korkeeda wasabbit ilaahayow sug alaqdaama gundaha in laaqaynaa haddaanu kulanno oo galo is haleelno ilaahay gundaha iga sug ina alulaa ay ina ulaa'ika waa la soo gaabiyey kuwaasi qad baqow calayna waa nagu gardaroodeen idaa araaduu markay damcaan fitnatan inayna fidneeyaan ayna gaaleeyaanna abaynaa waa diine can abi saciidin qaal samictu nabiya nabigaan maqlay sal alla alay slam yaquulu leh man saama qofka sooma yowman maalin fii sabiili illah bacad allahu ilahi wuxuu ka fogeeyaa can wejhi wejigiisa can innaari naarta sabciina khariifa toddobaatan dayrood in loo socdo ay ilahay ka fogeeyaa can zayd bni khaalid aljuhani ana rasul lahi sal ly slam qaal man jahasa qofka diyaariya ghaasiyan mid duulaya fii sabiilillahi jidka ilaahay u diyaariya ee tabantaabiya faqad ghasaa wuu duulay waman khalafa ka bedela ghaasiyan mid duulay fii sabiilillahi jidka ilaahay u reeba ee khalafa u bedela reerkiisii ee wanaag ugu bedela ee halkiisii u istaaga bikhayrin wanaag faqad ghasaa isna waa duulay can abi hurayrata radi allahu canhu yaquul qaala nabiyu sal ly slam nabigu wuxuu lahaa man ixtabasa qofka xidha farasan faras fii sabiilillahi jidka ilaahay u xidha ee waqfa iimaanan billaahi isagoo ilaahay rumaysan wa tasdiiqan isagoo rumaynaya biwacdihi ballanqaadka ilaahay fa ina shibacahu dharaga uu dhargo faraskaas wa rayahu cokolaanta uu biyo ka dhargo wa rawsahu saaladiisa wa bowlahu kaadidiisu fii miisaanihi miisaankiisa ayaa loo saarayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama marka xadiiska baraa ibnu caasim wuxuu ka warramayaa rasuulka oo mushaarakeynaya dagaalkii cuslaaye dagaalkii axzaab oo khandaqii la qodayey iyo dufayskii la qodanayey ayuu rasuulku la gurayaa saxaabadii oonu gaar isaga saaraynin tawaaduciisa iyo la shaqayntiisa iyo siduu ula halgamaya tilmaamaysa ciiduu gurayaa ilaa ciidu ay qarisay calooshiisii caddayd ayay iga qarisay buu leeyahy deeta weli wuxuu ku akhriyaya wuxuu ku hawlayaa ama uu ku hadlayaa gabay hawleed uu leeyahay cabdillahi ibnu rawaxa ilaahayow haddaan adiguna hanuunin maanaan hanuunine maanaan hanuunneen manaanu tukaneen manaanaan soo maaratay sadaqadaysnayn fa anzil ilaahayow soo deji asakiinata xasilooni calaynaa korkayga wasabid ilaahayow sugal aqdaama gundaha in laaqiina haddaanu kulanno ina alulaa ay kuwaasi qad baqow calayna waa gaaladii waa nagu soo gardaroodeen iyagaa gardarooda idaa araaduu fitnatan markay dabcaanana gaalaysiyaanna abina waa diidna waa gabay macna ku fadhiya oo arrin gudbinaya fariin oo rasuulku alayh salaatu wasalaam hawsha isku dhaafinayay xadiiska abi saciid wuxuu ka warramayaa qofka jihaadka ku jira jihaadkuna waa hawl badan yihi kurri baa ilaahay ku tilmaamay ee haddana ku dara soonkii ou ka tagaya dacaamkiisa iyo sharaabkiisa in ilaahay ku abaalinayo abaal aad iyo aad u weyn oo naar ka fogaynayo toddobaatan sano ama toddobaatan dayrood in loo socdo xadiiska sayid ibnu khaalid aljuhana wuxuu ka warramayaa qofka mujaahidka ahi wuxuu u baahan yahay toban taabo waxaa laga yaaba inaanu dhaqaalahaynin ka dhaqaalo siiya ee toban taabiya ee agabka u iibiya alaabada u gada inuu jihaadka kula jiro ehel buu ka tegayaya awlaad iyo ooriyo ka isagana u dabamara ee wanaag ugu dabamaree wanaajiya ee wax fiican siiya ka warhaya isaguna inuu duulay waxaa laga ordaya inaanu mujaahidku aanu daymoonin oonu eelkiisii dib usoo daymoonin ama aanu dayacmin labadaniba way tabantaabiyeen way taakuleeyeen taakuladaasi ayay jihaadka ku galeen xadiiska abu hureyra wuxuu ka warramayaa qofka faras amaba dee aaladaha iminka lagu dagaalamo ilaahay dartii u waqfa markaasa iyo ilaahay dartii uu rumaysan yahay ballanqaadka ilaahay wixii uu ka dhargo iyo biyaha uu cabo iyo saalada uu dhigo iyo kaadida waxaasoo dhan waxay noqonayaan miisaankiisa xasanaadka ayaa loo saaraya maalinta qiyaama can mucaadin radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi kuntu waxaan ahaa ridfa nebiyi nebiga mid radiif u ah oo daba fadhiya calaa ximaarin lahu dameeruu lahaa oo yuqaalu lahu cufeer la odhan jiray fa qaala wuxu uhi yaa mucaad hal tadrii ma garanaysaa maa xaqullahi xaqa ilaahay ku leeyahy calaa cibaadihi addoomihiisa wamaa xaqu lcibaadi iyo xaqa addoommo ay ku leeyihiin cala allahi ilaahay ma garanaysa qultu waxaan ku uhi allahu rasuulu aclam ilahay rasuulkiisa og qaala wuxu uhi fa ina xaqa allahi xaqa ilaahay ku leeyihi calaa cibaadihi addoomihiisa an yacbuduu inay caabudaan walaa yushrikuu bihi shay-a cidna aanay la wadaajinin cibaadadiisa wa xaqu lcibaadi xaqa addoommo ay ku leeyihiin cala allahi ilaahayna waxa weeye an laa yucadiba inaanu cadaabin man laa yushriku bihi shay-a cidda aan waxba la wadaajinaynin inaanu cadaabina ilahay cadaabka ilaaliyo faqultu waxan ku uhi ya rasuula allah afalaa ubashiru bihi miyaanan ugu bishaaraynayn annaasa dadka qaala wuxu uhi laa laa tubashirhum ha ugu bishaaraynin oo fa yatakiluu ha isdhigtaan iyo isdhiganine ha u bishaaraynin xadiiska mucaad wuxuu tilmaamayaa rasuulka ayuu la saarnaa dameer cufeyr la yidhahdo dameerihiisa ka mid ah waa tawaaduca rasuulka dameerku iska fuulaya faraskuu fuulaya wax alla wixii loo keeno haddii kan laa lugeynaya baasuu weydiiyey hal tadri miyaad garanaysaa maa xaqullahi calaa cibaadih ilaahay xaq buu ku leeyahy addoomihiisa muxuu yahay xaqaasi addoommuhuna xaq bay ilaahay ku leeyihin ilahay waxba laguma lahaado laakiin ilaahay isagaa isku waajibiyey isagaa isa saaray markay iyagu ka soo baxaan ka ilaahay mid kaleu isu saaraye ma garanaysaa xaqa qultu waxaan uhi allahu warasuuluhu aclam rasul way ka haybaysan jireen ilahay rasuulkiisaa garanaya deeta wuxu uhi xaqa ilaahay addoomihiisa ku leeyay waxa weeye inay caabudaan ilaahay keligii oo aanay cidna la wadaajinin xaqa addoommuhu alle ku leeyiin ee isagu isa saarayna waxa weeye markay ka soo baxaan ilaahay keligii caabudaan inaanu cadaabina cadaabka ilaaliyo oo janno alla ku abaaliyo marka waa xadiis la yaab leh wuxuu tilmaamayaa halkii ka dhowdahay badbaadadu iyo jannadu waxa weeyaanuun inaad ilaahay keligii caabudo khalaas xaqiisa aad gudato deet wuxu leey saxaabiga ya rasuul allah dadka mau bishaareeyaa maya buu iyay isdhiganin oo camalka aanay yaraynine ha u bishaaraynin goormuu markaa sheegay wuxuu sheegay intii aan u geeriyoonin in yar ka hor ta'asuman isagoo dembiga ka cararaya ayuu sheegay fa ama aladii lahu ajrunka ay ajarka u tahay fa rajulu waa nin rabadaha xidhay fii sabiili illahi jidka ilaahay fa adaala dheereeyey fii marjin beer aw rawdatin ama beer meel daaqsina famaa asaabad waxay ku gaadho fii diyalihaa xadhiggeeda daalika xadhigah min almarji meeshii daaqsinta ahayd aw arawdati ama beerta ah kaanad lahu xasanaatin xasanaad ba u noqonaysa walow annaha qadacad hadday jarto diyalaha xadhiggeeda fastannat ay booddo sharafan aw sharafayni sharafan taago meel buura taago ah aw sharafayni ama laba ay ka booddo kaanad waxay ahaanaysaa arwaasuhaa saaladeedu wa aasaaruhaa iyo raadkeedu xasanaatin lahu xasanaad bay u noqonaysa walow annaha iyadu maraad hadday soo marto binaharin webi fa sharibad minhu ay ka cabto walam yurid aanu rabin an yusqiyaha inuu waraabiyo kaana daalika xasanaatin lahu taasna xasanaad ba u noqonaysa warajulu nin rabadaha wuxuu u hadhay taqaniyan inuu ku kaaftoomo wa tacafufan inuu ku dhowrsoonaado walam yasa aanu ilaabin xaqa allaahi xaqa ilaahay ku lahaa fii riqaabiha qoorteeda walaa duhuuriha dhabarkeeda fa hiya iyadu lidaalika sidaa awgeed sitrun asturaad bay ku tahay warajulu ninna rabadaha wuxuu u xidhay fakhran faan wa riyaan istus wa niwaa'an colaad liahli lislaami ahliislaamku u colaadinayo fa hiya taasi wisrun dembi bay ku tahay calaa daalika can caaishata qaalad waxay tihi kaana waxaa ahaa yowma ciidin maalin ciida cindii agtayda yalcabu waxaa ciyaarayay assuudaanu dadkii madmadoobaa bidaraqi gaashaanka ay ku ciyaarayeen walxiraabi iyo warmaha fa imaa sa'altu waan weydiiyey rasuul allahi rasuulka ilaah inaan weydiiyey wa imaa qaala ama inuu ii yidhi tashtahina miyaad jeceshahay an tandurii inaad eegto fa qultu waxaan ku idhi nacam haa fa aqaamanii wuxuu ii joojiyey waraahu dhabarkiisa khaddii dhabankayguna calaa khaddii dhabankiisa ayuu saarnaa wayaquulu wuxuu lahaa duunakum waydinka